shan bishii shanaad ay tahay sabtiina ay tahay waxaa halka iskugu yimid odayaashii sida caadadu ay tahay maalinkan oo kale iskugu imaan jiray oo falanqayn jiray dhaqanka iyo arrimaha aanu leenahay hiddo af soomaali iyo wax kastaaba lagu kaydi jiray oo odayaashaasu ay ka dhignaayeen kaydka soomaaliyeed sidii loo kaydiyo hawshoodu ahayd maantay mawduucaynu waxaa weeye roob doon oo ka mid ah dhaqan marna diiniya marna annagu aanu aanu aanu adeegsano diini ahaan iyo ummad ahaanba waa markii loo yaabo oo roob la waayo oo ummaduhu iyo xayawaankuba ay iyo beerta iyo zarcubay u baahdaan arrimahaas waxaa falanqaynaya odayaashii sida caadadu ahaad midba hadalkiisa aad ka maqli doonta in codkiisa aan ku hormariyo faqaburaale habkuso nidaamkuso u socda aniga iskaga wadaya faqaburaale aan ku hormarsiinaya kusoo dhowow
waa tahay horta sidaa aada u sheegtay jaalle caliyow roobdoontu waa wax mar yimaada waana wax dhaqan iyo hiddaba loo leeyahay waxayna ka mid tahay baryada ilaahay la baryo qodob ka mid ah weeye maxaa yeelay had iyo goor baryada ilaahay way furan tahay baryo iyadoo had iyo goor loo baahan yahay in ilaahay la baryo yaa xilliyaal isbeddelaan xilliyaashoo isbeddelaa oo cashaahadileed maayo hadda wixii yimaada ee adageed aadanaha marka meeshaa deggan islaamkii ay ka yaabaan ayay qodob ka mida ay tahay roobdoontu tamtiil marka la yidhaahdo war tacluus bayna haysa oo cudur baa soo galay beelaha oo xoolihii way xun yihiin ee ha la ducaysto baryada ilaahay bay ka mid tahay laakiin roobdoon maaha roobdoontu waxaa weeye wakhti adkaaday oo abaari dhacday oo xoolihii oon iyo kul iyo cuntola-aan iyo cawsla'aan ay isugu yimaadeen oo kuwii caloosha ku siday oo ay dhiciyeen marka la yidhahda geelii waa cabaadheereeyey geelii bidmeten gugii ama rimay ama dayrtii rimay oo la yidhahdo waa cabaadheereeyey oo cabaadheerayntaasu ay ka keentay kulka jira ay ilmaha ka soo qubtay idihii iyo naylihii waxay dhaleen iyana saas u kala dhaqaaqeen reer iyo carruurtiisii ay kala dhaqaaqeen dhadhamo la waayey wax la cabo la waayey caws qoyan la waayey haddina maaye ceelashay dawreen yaa la yidhahdaa waaryaadaheen roobdoon aan akhrino dhimanade markaasaa waxaa la yidhaahdaa horta waxaa la soo saaraa inta xawayaanka ah ee jilicsan waxa ee adhiga lo-da geela xawayaankaas oo dhan baa lasoo saaraa haweenka waxaa la yidhahdaa gambada xoola oo teebaa raalliya ah wixii raalliyo ahow oo ninkooda haddii ladmaaye raalliya u hayoo dadka wax erey laga naxo aan odhanin ee wanaagsan waxaa la yidhahdaa bannaanka u soo baxa oo xoora gambada oo ilaah barigay ka mid ah roobdoontaasa culimmada dugsilayda ah ee wax loo dhigo culimmadu ay qur-aanka bartana inta la soo saaraa baa la yidhaahdaa looxa saara madaxa culimmaduna markaasay qur-aankeedii iyo qodob ka mida ilan diinta weeye yay halkaas ka akhriyaanay markaas sida qaalibka ah marka la akhriyaayo roobdoon waa mar nafta loo yaabay oo ay dhacday sidii dabadheertii oo kale ama ka daran maxaa yeelay mar haddii la waado ay abaar xume ay dhacdo wax waliba waa soo gelayaan cudur baa soo gelaya gaajaa soo gelaysa haddila maayo oon baa soo gelaya wax waliba waa wax laysla habsaday waa geed uun la jaro habsaday markaas soomaaliduna sida qaalibkaba dee waxaa yile inkastoo wejiyo badan ay kala leedahay ducadu oo wax fara badan ay leedahay
oo badmatal waxaynu ka soo qaadi karaa hadda waxaa la yidhaahdaa xilli istaafurow la yidhahdaa jira roob doon maaha laakiin muxuu yahay waxa weeye xilli loo bartay haddii xoolaha la gowraco oo wax la hariyo oo haddii lamaya bannaanka loo baxo inkastoo ay sunno ku jiro cayaaro badan ay ku jiraan waa wax dhooc goonniyahoo la bartay oo ah qodob goonnida oo barya ilaahay ah haddaba anigu roob doonta waxaan u aqaanaa sidaas waxaa iska jira calaashaan mar la yidhaahdaa ha layska ducaysto oo aan roob doon ahayn oo baryo ah oo la baryaayo leeyahay caafimaad iyo cimri dheer oo cibaado leh haddii la meeyo barwaaqo nabadgelyo haddii la maayo la baryaayo haddaba anigu roob doonta waxaan ku soo koobayaa saldhigga ugu weyn waa bannaanbax la bannaanbaxaya oo ilaahay loo toobad keenayo laleeyahay dembi baynu gallaye aan toobad keenno si ilaahay kulka kan iyo haraadka kan iyo abaarta tan iyo waxa kan dhacay ilaahay inoo ka saaro aan ilaahay barino waa baryo ilaahay waa qodobbada lagu baryo ilaahay mid ka mid a hase ahaatee hadiyo goortaasu ma joogtay waa markay abaari dhacdaa oo nafta iyo xolaaba loo yaabaa anigu intaasaan kaga baxaya ah waana maadsantahay cali
mawduucan aan maanta ka sheekeeyayno baab fiqhiya ayuu ku leeyahay axkaamta oo la yidhaha baabul istisqaa macnaheedu ay tahay dadku inuu dibadda u baxo isaga oo bulshadu intay ka kooban tahay oo dhan ka kooban halkaas oo ilaahay lagu baryo khudbooyin lagu akhriyo dadku ilaahay ugu toobo keenaan meeshaasoo culummadu ay dadka ku wacdiso dembigii laga reebtoomo ilaahay la baryo loo khushuuco arrintaas oo fiqigu uu dhigaayo markii roobku yimaado nafsaddeedana ayada nafsaddeeda oo la leeyahay ilaahayowna waraabi madar oo khayr wada oo barwaaqale roobkii iyo sidii loo rabayaa la tilmaamsanayaa markuu yimaado nafsaddeedana ilaahayow uu ka bato ilaahw gaararkayna yeel oo korkayna ha yeelin arrimahaas ayaa lagu ducaysaa dadkii lahaay ayaa ka hadli doona ha u horreeyo axmed nuur ku soo dhowow
horta marka u horreeya aniga halayga raalli ahaado anigu waxaan ahaa reer magaale oo ragga badda iyo baan ahayo baddaan matelayo meesha waxaan u fadhiyey badda rag iga badiya oo aada iga badiya ayaa jira badda iyo reer magaaluhuna aalaba roob doonta waabay ku yar tahay oo saas uma roob doonaan laakiin waa ducaystaan oo way ka ducaystaan waxyaabo kaloo laga ducaystaa ayaa jira marka ducaysiga iyo ilaahbarigu wuu badan yahay hadduu mawduuc ilaahbari ahaan lahaa waan waxbaan ka sheeg sheegi lahaa xagga badda laakiin haddaanu reer badeed nahay ama reer magaale nahay wuu nagu yar yahay haddaba inkastoo aan ahay reer magaale aan sheeganayo hadda baadiina kama fogi oo miyiga iyo reer magaalaha soomaaliyeed way isku xihan yihiinoo ma kala maqna ama dhaqanka miyigaaba weyn oo magaaladaba dhaqanka miyiga ayaaba haystaba aan hadlo horta bal marka horreya aniga aragteeda waxa waaye sida uu fiqiburaale sheegay roob raagay baa roob doon loo abaabulaa abaar riiqata ah oo bele ah oo sidii dabadheer oo kala dhacday ama lowtaag iyo labataag iyo saddex suusley iyo abaaro magacyadooda aynu maqli jiray iyo midii la odhan jiray agooso iyo waxyaabaha abaarahaas oo kale markay dhacaaniina roob doonta waa la roob doonaayoo culimmada ayaa la ysugu yeelaa qaabka loo roob doonaa marka u horreeyo waxa weeye horta waxaa la sameeyaa mar waxaa la sameeyaa baadiya haddii la joogo shir iyo dhawrtaa la sameeyayo waa la ysugu yeeraya waa shir iyo dhawrtooy ayaa la yidhahdaa shir iyo dhawrtaha dhowr siyaabood baa loo qabtaayoo mar shir iyo dhawrtaha cool la duma ayaa la ysugu yeeraa mar ducaysi kalaa loo ysugu yeeraa mar waxaa la ysugu yeeraa shir iyo dhawrtaha waxa la yidhi xaajo rag soo gashay beeshaa la ysugu yeeraa mar garqayb baa la ysugu yeeraa adigu waxyaabo badan baa isugu yeeraa laakiin mararka abaartu jirto shir iyo dhowrtaha haddii aad la sameeyo waxaa la ysugu yeeraa waalaisku yahay shir iyo dhawrta haddii dhawrtu jiro xooluhu dhawrta leeyihiin iyo geeli iyo wax ka irmaan yihiin baa xooga caanaaya oo laysugu keenayo meel baa laysugu soo baxayo halkaasaa markaas waxaa lagu qaban qaabiyaa roob doonti lagu qaban qaabiyaa magaalada marka la joogona waxaa la sameeyaa buniyo salool ayaa la same la dubaa buniyo salool baa la yahdaa waa la naadiyaayo niman baa magaalada la geliyaa waa buniyo salooley waa ilaah baryey waa balcadooy waa balcad balcadooy waa waa buniyo salooley waa balcadooy waa waa ilaah baryey wa- waxaasaa la yahdaa niman baa suuqa waxay wareegaan magaalada dhex marahooda magaaladu waa meel weyne sidaa inta loo dhex maraabaa la isugu yeeraa markii dadku isugu yimaadaabaa roob doontii la isfaraayo waxay wa roob doon baynu u baahan nahay aan roob doon gallo labadaa dariiqo ayaa horta lagu abaabulaayo abaaburkeeda ku dhaca dadka roob doonta samaynaya waxaa horta marka ugu horeeya culimaa la xulaa culimaa la xulaa marka culimada la xulaabaa culimada waxaa la yidhahdaa go-aan gaara oo waxaa ku gaadhaan qaabkaynu roob doonta u samayn lahay culimadaasaa marka go-aan gaadhaho mar arbacuun bay dadka faraano mar tabcaar la wada dhigay dadka faraano marba waxbay faraanin mar banaanbax bay dadka faraan waxaa kaloo la sameeyaa oo tan labaad oo tallaabada la qaadaa waxay tahay arda quraanta arda yaryarka ah oo dugsiyileyda ah oo ardada yaryarka ah ee aan damiga lahayn oo masaakiinta ah ayaa soo baxa la yidhaahdaa oo aan qaangaarka ahayn oo aan loo malaynayn in dami ka dhacay oo ilaahay ducadooda inuu eh, aqbalayo la rajaynayo ayaa waxaa la yidhahdaa baxa idinkiiyo macalinkiinuga baxa oo magaalada ka baxa oo amaba ama degmada ka baxa oo wareega oo waxaad samaysaa nin roob doon eh, roob doona markay roob doonayaanin qur-aan way akhriyaan oo aayad qur-aan aho way akhriyaan oo waa waxyaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaar ayay akhriyaan sidii uu calimudiinba sheegayay fiqoo kaleeto fiqa ayay baab dhan ayaa waxay- baabul istisqaa baa la yidhahdaa waxay kaloo akhriyaanin heeso aan moodayay inay yidhahdaan waxay- waxa- waxaa ka mid a robowriglow kaalairiya darariyow kaalay robowriglow kaalairiya darariyow kaalay cisaan curjow kaalay cisaan curjow ka heesa noocaasa cisaama geyrgeyr marka eesa eesaa noocaas oo kala robowriglow kaalay iyo darariyow kaalay ceesaan curshow kaalay haddaba anugu qaybteeda qaadanaya waxaanu ka dhignaa cama waxa waaye caraatankii oo kaleete intaynaan ka bixin bal meeshaas waana igu soo celin doontaan heesaha layla qabto waxaa weeye horta waa ma garanaysaa caruurnimadii wixii lasoo marada oo dhan waynu wada xusuusanay lamaba ilaawana hasaata anna waxaan ka xusuusnay sidaa aad u tidhi anigoo tix raacaya tix waxay yidhaahdeen rogow ruglow kaalay iyo daraariyow kaalay ceesaama giirgiiran oo dhagax ku wada jooga geeskooda ka xumbeeye ka xumbeeye ka xareese rogow ruglow kaalay saasay yidhaahdeen anigo ka xusuusnahay waxaan kaloo usii gudbinayaa sheekh ibraahim daahira qosho isaguna wuu ku soo noqon doonaaye Ee, ee, xaaja maxamed liibaan oo adigu heesaad maxaad ku xusan tahay waa kuu soo mari doonaaye bal waan sii wadanaya anigu waxaa la yidhi goortii wax lagu sheego goortii wax la sheego ayaad xusuusataa wax garataa baa la yidhi marka heesa noocaasaa haddadu qaadaa waa wareegaan hadda docbaa loo ordaa xaggaa la tagaa waa la xariiriyaa waa ka daayeerka ruuxiisa iyo xooluhu way ka qayb galaan oo daayeerka ruuxiisa intuu baxaa buu xarooweeyaa oo xareediyaa oo roogdooniyaa oo bahalaha ruuxoodu waa gartaan oo waxaan moodayaa daayeerku goortuu arko dadkaasi waxaa soo baxbaxayo isagana ruuxiisa uu dareemo ayuu isaguna ruuxiisa wuxuu sameeyaa waxa la yidhahda xareedin waxa la yidhahdo ayuu sameeyaa wuu wareegaa oo hadda docbu u ordaa oo oo qayliyaa oo isboodboodaa oo dhirta fuulfuulaa oo ca- markaa waxa la yidhahda daayeerku waa xareedinaya iyo roobdoon buu ruuxiisa akhrisanaya ayay yidhaahdaan waa wax yaab leh waa dabeecad wax walba way ku tusinaysaa cimrigaa raaga geel dhalayana waa ku saabuyo ninkii waa kow marka ardada noocaasa oo yar yareed waagaanu ahayn baanu qaadi jirnay oo waxaasaan maanta wareegnay waana kaa kow waxaa kaleeto oo jira raalliyada dumarka ama raalliyada haweenkana waa la soocaa oo waxa la yidhaahdaa eh, culimmadu waxay faraaniin waxa la yidhahdaa dadkii waa intaan la qaybshay oo culimmadii baa dadkii hogaaminaysa oo roobdoonta culimmada hogaaminaysa oo xaaji maxamed liimaan baa ina kala jooga oo inoo sii sharxaya oo aniguse waa sii loox tukaalaysanaya ama waa sii halaqa jalfaysanaya kow raalliyada haweenkaa la soocayo waxa la yidhahdaa yaa raalliya haweena oo ninkeeda raalliyadu ah ama hadda raalliya ku yabooday markaasaa midi "Ah, naagu xag xaggaa lugtaayo xaggaa yaan weligeed ninkeeda ha gacan dhaafin ha yaa waxaan saan yeelin yaa caynkaas yaa la baraka ku rida yaa yaa raalliye ah markaasaa haweenka qaarkood is rashaxaan haweenkaa isu rashaxay raallinimada oo raalliyanimada isu rashaxay ayaa iyagana goonin la geeyaa iyagana haweenkaa waxa la yidhaha war idinkuna haweenka bal soo abaabula oo haddee weyni kaas oo xaggaa intaad tagtaan dhinaca haweenka gala oo haweenka oo dhan u taga oo ducaysa oo ragguma waa ka halkaas roobdoonka iyo shir iyo dhowrta ama bun iyo sabool hadduu magaalo yahay xaggaa u baxay oo dhinaca u baxay idinka haweenka gaar markaad dhinac gaar ahaaneed u baxo ducaysta oo ilaah ka baqa oo iswaaniya oo iswacdiya oo idinkuna dhinaciina roobdoonta ka akriya halkaasaa misale dhinacaasa haweenku garkooda u baxaanoo haweenkaa la xulay oo raalliyada ku yaboohay oo qaarkood culimada yihiin oo xagga diinka wax ka garanayaanin ayaa hogaamiya haweenka iyaguna oo haweenkana dhinac kale u baxaano waxaad arkaysaa marka raggioo dhinacaas roobdoon ku akriyaay haweenkiioo dhinacaa ku akriyaay haweenku marbayba ka badiyaaniyaba oo kasii tiro badiyaaninoo iyaguna dhinacooda haddii shan maalmood ama lix maalmood ama toddoba maalmood ama saddex maalmood roobdoonta raggu akriyayay iyagu marbay laba toddobaad ama saddex toddobaad ka dhigaanbaba oo badiyaan oo iyagu waa naga raxmad badan yihiin oo way naga naxariis badan yihiin oo way naga jecel yihiin maaragtay xaraska iyo roobka da iyo barwaaqada dhacda iyo ama nabadgelyada iyo haweenku aad bay u jecel yihiin oo way isku way isku taxallujiyaan waxa kaleeto oo jira oo iyagana halkaa la sameeyaa oo jira banaanbax weyn oo maalin maalmaha ka mida la baxo maalin maalmaha ka ba ka mida banaanbax la sameeyo ayaa jira oo sida fiqi buraale sheegaya ku waafaqsanahay oo wixii waxaa lasoo akriyayba maalin maalmaha ka mida lasoo wada baxaya markaasaa haweenka oo raalliyada ah waxa leeyahay maskanta xoora tuura maskanaha goonnay u baxayaan oo ragga raaci maayaan haweenku goonnay u baxayaan markaasaa maskantaa la xoorayaa markaasaa ilaah la baryayaa tacabadaa kor loo qaadaya ilaahow roob ilaahow roob ilaahow raxmad ilaahow roob ilaahow raxmad ilaahow na soo furo ilaa waxaasaa la akriyaa horta anigu roob doonta intaan ka aqaan inkastaan reer magaalo ahay oo aan magaalo ku koray oo magaalo ku dhashay laakiin aan wax ka loox tukaalaystay oo odayaalla fadhi aan ahaan jiray oo odayaasha aan dhegaysan jiray warkooda marmarna miyiga aan tegi jiray oo baadiyaha aan ku lug lahay oo ayaan aan geer jir ahaa iyo ayaamo aan ari jir ahaa ama riyo nuug ahaa gabar baa heese waxay tihi riya nuug raggawme kee rugagu dhiriq ku leeyahay marka ayaanaan rugaga ragga dhiriqda kule aan ahaan jiray oo laakiin kuray aan ahay oo muddo badani kasoo wareegtay oo soddomeeyo sano kasoo wareegtay waxaan intii aan anigu ka maqlay intaasay ahayd haddana cali mudiir baan ku celin doonaa
meesha anagoo kasii wadayna waxyaal kale safara waxaa ka mida dadku inuu toobo keeno in sadaqa la baxsho in laismusaabaxo in madaalimtii iyo wixii layska qaado boolidaahi laysu celisho waxyaalo badanaa culummadu ay fashaan haddaba arrimahaas sheekh maxamed oo isagoo hoggaami jiray aqoon iyo da'na u leh aan ku wareejiyo isagoo mahadsan
bismi illaahi raxmaani raxiim calimudiirow sidaas aad u sheegtay roobdoontu waa badhan tahay golo la arkaaba meeshii ay joogto yay hay-a nidaam ah oy ku roob doonto yay u yaqaaniin aa jirta laakiin mabda'a bilkulliyaahu waa sidii roobkaas ilaahay reer ku sii lahay baryahooda naman waxay yeelaan maraar walax la yidhaah yay isugu yimaadiin maraar maraarkaasi waa riyo dadka gabalkiis ilaahay ku khasisayo intaa iyo intaa oo waaqdhaacim ah haddii la gowraco meeshaas heblaana lagu gowraco maalinkii heblaana la gowraco ilaahay waana waraabinayaa dad ku riyooda muggaasaa dadka gabalkiis riyo u yaqaan gabalna maraara oo u yaqaana sidii la arki jiray haddii sidaa la yeelo siyo badan oo lagu guulaysto oo ilaahay wax ku siiyo oo ummaddaas la doonto yaa iska jira waaqdhaacinkaas waxay caado ka dhigteen dadku waaqdhaacinka la qaadahayo oo la gowracahayo ninkii la arka lagama qaado nin xaalaal miirataahay ka qaataan xoolo xalaalana waa ku khasisaan oo xaaraan xoolo ay galeen kuma alla baryaanoo roobka kuma doonaan ninka ducayhayaana waa nin gooniyahoo takooran oo la yidhaahaa ninkaasu wuxuu ku sumcan yahay ducada marka la birayhayana birta lagu bilayhayo iyo ninka birayhayaa maxamed iyo maxamuudaa isu qabtaa la yidhi waa qadaacinka mugga la birayhayo roob doonta ah maxamedna waa legdaa maxamuudna waa bireeyaa midida ay ku biraayhayaan daabkeedu waa inuu geed noqdaa hay yidhaaheen sucudiyadaasay ku kacaan dadku isla markaas roobku hadduu daaho oo xilligii la heli jiray la waayo waaqdhaacinka kama aallana dadku waa u noqnoqdaa waaqdhaacinkaas la biraynayo dadku waxay yidhaaheen waa in ceesaamo cadcad laga dhigaa waa tiro isdheer inay ahaadaan ducada haddii la akrinayo oo la ducaynayo nin lahow doono ay yidhaahdeen ducada nin lahow doono waa in ninkii ducadaas ama curadka u ahaa amase leesleeyahay ninkaasu waa taqiyo ilaahay xaggiisou la xidhiiraa ninba ninkau ka taqwa roon yahay ama uu ka cimri roon yahay ama uu ka curadsan yahay ay la doontaan waxaan qiso ku maqlay dadka laga soo guuriyo qoloba qolo ka guurisay berbera iyo beledkaasi nairobi intii ka dhexayda dayr lagama oqoo jirin oo dayrtu kama di'i jirin dadkii joogay oo soomaali yahaa iyo isu wargeystaa waxaa la yidhi kabil kabil roob ah kuma noolaa karnee aan ilaah barinno ummaddii waxaa la yidhi hadda aan ilaah barinno eh yaan waaqdhaacinkii ka qaadannaa dadku wees dhex mari jiro wees yaqaanaahe ama dhegtow iska yaqaanaa ama dhaayahow iska yaqaanaahe waxaa la yidhi waaqdhaacinka maanta aan ku allabaryayno ha la soo sheego ninkii laga qaada lahay dadkii sheegiddiisii hal nimaho u batay ninkii haddii uu u batay meel mutawasid ahoo dadka u dhaxayda yaa ijtimaacii laga dhigay waxaa la yidhi meeshaas aan isugu imaadno waaqdhaacinkiina ninkii baa laga qaaday ninkii haddii laga qaaday waxaa la yidhi yaa noo duceeyo haddana waxaa leesku raacay oo dadkii u batay ninka hebelu ha duceeyo haddii leesku waafaqay in ninkaasna laga qaado ninkaasina duceeyo ninkii duceeyey wuxuu yidhi aan maqlay oo qiso igu soo gaartay ilaahayow kabil kabil roobkii ahaay oo naga gaaray waa ku dhibtoonnee maanta waxaan kaa baryaynaa wax kastaba noola ekeeya inaadan noo dayrin meeshii baa ilaahay roob ka di'iyey roobkii dayraa loo baxshay dayr ilaah waa noo dayrintii dayr aa loo baxshay dadku waxay ku mahmaahaan gu'na xilligow ku du'aa dayrino alla bari qoloba qoladay ka alla bari badan tahay dayrta inay ka heli og yihiinaa la ogaaday hanoo dayrintii yaa magaca dayreed ku yimid saasaa dadku yidhaahiyey intii kadibkayda xilligaas lixda bilood ahoo gu'ah iyo midkaas lixda bilood ahoo dayr ah aa sidii loogu kala roon yahaba u di'i jirayoo kabil kabil cirku kama dihnaa jirin dhulkaa saas dadkaas isugu tawfiiqoo ku alla baryay alla bariga ilmaha qurooxa loo xadhiga oo loo qalin madowda la yidhaaho qalin bayanna waa la yidhaahaa qalin madowna waa la yidhaahdaa aftax laga farxiyo oo la yidhaaho waa laydin aftaxayaa roob doontay ka mid tahay looxda madaxa la saarahayo oo bergaasoo dhan ay soo wareegahayaan oy qiblada mug aadahayaan suhaylna koofur waaye mar aadahayaan qorxbaxna mar aadahayaan qorxdhacna mar aadahayaan oo meel dhexe ay isugu imaahayaan ee ka gadaal nin la arkaba qolo la arkaba dugsigay ka timid ay aadayso ayagoo looxu madaxa u saaran yahay yahay waxay akrinayaan faqul tastakfiruu rabbakum innahu kaana gafaaran yursili samaa'a calaykum midraaran labadaas aayadood oo kaltam ah yay akrinayaan markaasaa sidii badan waxaa la arki jiray oo caado ahaa jirtay sidaas haddii loo roob doono looxdaasoo qoyan oo soo mayrantay oo cir soo mayray ah sidii badan ay dugsida ku soo noqon jireen ilmuhu ilaahay samada waraab iyo ka keeno cirdooxa la akriyay mug yidhaahiin cirdooxda waxa waaye geedahan garaska iya ah yay la fuulaan huud aasaa naman yaqaani ay suuratu huud akriyaan nimankaasu huuday akriyeen oo saasay yeeleen hadday roob la-aantu daraato oo abaar ay keento nimanka culummada ah oo khawaasta yaqaan anigu waxaan joogay seben toddoba roob oo gu'ya dayra beledkaas markood aan laga helin meeshaasaan anigu ugu tigaa aan joogaa shiikhii waktigaas meeshaa ka shiikh ahaa sheekh maxamed sheekh cali may ahaa yaa khalaawo galay niman raggana waa gelshay khalaawadii wuxuu yidhi abaarta tani keerka fuqi mayso ilaahay baryihiisa in lagu ilxaaxoo lagu noqnoqdo maahine ilaahay baryihiisaa lagu noqnoqdo rag baa la soocay culummo ah shiikhii wuxuu amar ku bixiyey toddobada saac iyo siddeedda intii ka dhexayda oo ku siran oo cawo hore aysan ku jiran in dadku intuu soo jeedo dhagax badda laga keenay oo yaryar in halkii dhagaxba aayad iyo hal ducaa lagu akriyaa aayaddu waxay ahayd nimankii akriyaan ku jiray anugu oo loo soocay wahuwa aladii yunzilu lwaysa min bacdi maa qanaduu wayanshuru raxmatahu wahuwa alwaliyu alxamiid aayaddiioo saasah iyo ducadiioo ah اللهم لا تهلك بلادك بذنوب عبادك ولكن برحمتك الشاملة أسقنا غيثا مغيثا هنيئا sidaas iyadoo gacantana loogu haayo laguna akraayo yaa meel gooniya lagu ridaa kii la akriyay meeshaasaa lagu ridahayaa sidii taoo la afuufahayo yaa saas loogu akrinayaa hal maroogsiba mugay noqoto intaahaa kun u gelin qutaacwadaas duul loo dhiibay adigu ma ogid meel la geeyana ma ogido iyo la dheelmo yaa meel la og yahay yaa lagu shubaa habo daahir ah subaxii dambe shiikhu kitaab buu akhri jiray iyo soo fadhiiso bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim saddex goor buu yidhi waana aamusaa hadba cirku saxaab ma leh wuxuu yidhi saakay kitaab akhris ma jiree haddaan ka gaarayno aan kala okor doorano waa laysdhugtay masjiduraxmo masaajid la yidhaho haatan markada ku yaalla oo badda xeebteeda ah yow kitaabka ku qrinayee kolba oon qiyaas haddii aan qiyaaso gurigaas ku yaalla isgoyska ama masaajidkaas jamacada ah juuma- jaamacada ah oo isbahaysiga haddaan qiyaaso guriga iyo masaajidku intay isu dheer jiraan kama uun dheerba haddausan ka yarayn shiikhii duubkiisii iyo cabuurkiisii gurigii ka sokow ku qoyey dhowr iyo toban sarood yaa roobkaasi dumiyey dadna waa ku dhintay toddoba baalmood oo isku xigta iyo toddoba cawo uu da'ahay saas roob doon ah oo abaaro iyo dadkii ramatay saas lagu roob doonayo dadkaas khawaasta ilaahay siiye khalaahwa iyo gareen saas ay ku akhriyeen la joogay wakhtigaas joogayaan anigu ahaa ilaahay amarkiisay ku yimideen laakiin dadkii dadaalka lahaa sifooyinkaasay ku kici jireen waxaan garanayaa waagii madaxa aan ku qaadi jirnay looxa ilmihii ku qaadi jirayna waa ku jiray anigu mawlaana mawlaana yaa samiic ducaana bixurmati daaha laa taqdax rijaana ow noo macallinkii noo diray iyo shiikhii gungaas meeshaas joogay ayna far jireen kunta yaa mawlaana rasaaqan raxmaanan xanaanan manaanan farxamnaa yaa mawlaana أطلعنا برهانا وارزقنا إماما صدقا وإيقانا حقا يا مولانا ساس رضانته أيكو أخرج لهم إسلام مركز سيدة كتابة وقبان شد المظالم إن لا يسكنقه وأمضوا بنانك أبحضه وإسعفده ومرض بدح دلقاء شكتو قربسارته لو بدح لو قربسارته oo dulli aada iska maqa inkisaar aada iska muujiso oo tallaruc iyo tawbo na ay afkaaga ka muuqayso yaa meesha ku jirta sidii badan duulkii sidaa yeela ilaahay waa ku guulay jiray barwaaquu ku sii jiray raxmaddu waa soo degdegi jirtay qaneecana waa lahaa jirtay maxaa yeelay ninkii gabyaaga ahaa wuxuu yidhi roobaan saacad lahaynu sunta gaajo ma reebo gaajadu sun bay leedahay roobku hadduusan saacad lahayn xayawaanku kuma cayilo dadkuna kuma nacfi helo dhulkana timaartu kama soo dhalato waxaana u sabab ah dadku waxay dhihi jireen mahmaahyadu waa si gooni ah irmaan aan dararin ugeyb aan curan abuur aan dhalan saddexduba iid aan sadaqa lahaynay ka kacaan ciidaha ummadda laga farxiyo oo sadaqada la bixiyo haddii ummaddu sadaqadaas iska daydo oo ka wehsato ama la fududaysto amase dadkuba oyan la dhacsanayn ilaa ha bidco shaniicaha arada ku jirta ah sadaqada saasa looma dadaalo haddii aan loo dadaalin oo sadaqadaas laga daysto oo ijtimaacaas wixii isu imaan jiray martidu ay ku qado iyo dadka dacif- ducufada ahu ducadoodii waa mustajaabada aheed waa la maqan yihiin yoonkaas ducadu mustajaabada tahayna haddaan dhulka loo ducayn oon xoolaha loo ducayn haddee si lagu gaargaarsadaa waa wax aan dhalo karin hadday cibro ku arkeen oo abuurkii dhala diiday irmaankii darari diiday weybkiina curo diiday maambaahay ka dhigeenoo waxay yihiin abuur aan dhalan oo muggii la abuuray muggiisii kaleeto iska gaaray saa wax ugu dhashaa dalcirku ku deen badarku meesha uu isaga jirahayahay iyo irmaan aan daranin oo intii jilaalkii neefku lahay caanihiisii oo uusan ka badnayn iyo uweyb aan curan saddexduba iid aan sadaqa lahayna ka kacan roob doonta dadku saasu uu dadaali jiray waana ku gargaarsan jiray dadka cawaamta ahu oo bilcaamaha u badan hees roobdoon la yidhaahay iyagu leeyihiin oy isu yimaado ijtimaac ahoo geed ay leeyihiin ay isugu tagaan alarlow roona roobey roobna siiyaan roobey noo raaxeeya roobey saas iyagoo roobka sargooyana uga dhigahaya roobkii heesaayana oo shicirahaya yay iyaga yaa meeshii qoloba meehay joogto waxbay u yaqaaniina saasaa dadka gabalkiis uu oran jiray marxaba isla markaas haddii roobkaasu do-o oo ilaahay dadka siiyo anigu meel hayjad ah sanad abaar ah oo dadku isku dhex guuray yaan dadkii guuray dhex galay anoo geed meel laga dhisay degmadii aan la soo degay degan kutubo qur-aanna iska dhiganaya oo iska fadhiya laakiinna raacii dadku soo deegaan raacay ku jira yaa nin oday ah oo dhallin ah xigmad hise ah oo xigmo leh yaa geedkii soo fadhiistoo yidhi mahan adugu haatan ka hor ma adan imaan adoogaana anaa ogaayo ma uusan imaan u yidhi hadalkiisii ma danayne kitaabkaygaan iska dhigtay nin hore oo awcali la dhihi jiray dadka caamada ahuna ninkaas wax la tuso mug waxay dhihi jireen ninkaas waa qubay mugna waxay dhihi jireen qaylyaam ou leeyahay awliyadaba magaceeda dadkii hore ma uusan oqoon jirin ninkii oo wax laga tibo oo wax la yidhaha ninkaas waxbuu kasaa qaylyaamo ou leeyahay oo yacni waa loo qabraa mugna waxay yidhaaheen yaadha waa qumay wadaadkaas waxgaradkii uu sheegaya quma ku noqday wadaadkaasoo qaylyaamo u leeyahay la dhihi jiray ou la jiray ilaa ninku arkay anigana ninka haddaan warkiisii daba galay oo awalan ogaa'e nin goomankii hore ah oo ku tirsan uu ahaa wuxuu ahaa ninkaasi nin hal kiisaha geela la tegay gashay oo colos la tegey colkii duwaal bau la aaday hashii geelii ay caawa ku hoyataaba dhukaan baa ku dhaca wadaadaa la doonayo waxaa la wadaad yahow amaraa nugu degayo kaalayo noo khalaawey wadaadkii khalaawow galay waxradaas hoose oo nugaal nugaalaana si fiican cilmiga looga yaqiino kitaabadan nimanka culummada aho cilmiga ay ka qaadan jireen oo yidhi niman yahow hasha aad ka sheegaydaan ninkii laga soo qaaday oo naxala arkay haddaan hashiisa loo celin xoolaad sheegaydina dadkaas wax ka hari maaya haddee see ku yeelnaa dhulku waa cololaati leesma bari karo wadaadku wuxuu yidhi ninkan anigu waxaa la arkay haddii loo dhawaaqo waa nin maqlaaya ninkii geliisa ay ku jirtay lana ogaayo ninka aw cali axmed aa la yidhaah aw cali faarax aa la yidhaah war aw caliyow dadku waa kii lahaa waa dhagow addoon yahaye hashaada naga soo doono dooxadaas gawduur meel la yidhaahdo oo ceelkaas ceel buurbarigiisa iyo xardheera inta ka dhexayda ah isagoo deggan oo idawaabsanaya oo wiilku ciyaar hebel hebel kaalay waa u yimi markaasuu yidhi ratiba ii soo qabo oo biyana ii saar caanana ii saar xaggaad aadaysaa ha la yidhi hashaydiyaa nugaalla iigala ciyay buu yidhi sow u socday oo gurigii tegey wuxuu yidhi hashaasaan doonaayey sawtaan col ah inoon kaa dhacday maaha aa la yidhi hasha maxaad ka soo jerisay allaah ou yidhi allaah arsawtaa duduntaas iga fuushay aad tidhi baa ow caliyo waa dhega wadooyaha lagulahay hashaada soo doono haatan ma ka tagaa wixii idin qabsada aad aragtide markaasaa iya loo soo qabtay le hashaada wada ow cali ninkaasow ahaa dhinku ninkaasow la jiri jiray ninkaanu wuxuu yidhi ow caliyan waxaan ka maqlay markaasaan kitaabkii iyo ka aaladana maxaad ka maqasha ow cali wuxuu yidhi waxaan ka maqlay haddii abaaru dhacdo oo ummaddu isku dhex guurto intaan oodnaq la goyn lun badarda aan la abuurin aa ummadda waaqidhaacin calooleed loo gowracaa maxaa loola jeeday ou ku yidhi yaan yidhi waxaa loola jeedaa how yidhi caanuhu meelaan muuqanay ku jiraan xubbiguna meelaan muuqanuu ku jiraa midka xoolaha iyo midka da biyuhu meelaan muuqanay ku jiraan doogu meelaan muuqanuu ku jiraa fayoobidu meelaan muuqanay ku jirtaa maha aan muuqano waa qalbige haddaan dadka loo fayoobayn waxa aan muuqan looba soo baxsho intaan oodnaq la gowrin la goyn lumbadarna aan la abuurana waa qadhaacin fayoobiyadoo calooleed dadka loo gowraca maxaa ka ba'aaya uu ku yidhi yaan idhi wuxuu waxaa ka ba'aaya uu yidhi oodii caloolxumo lagu gooyo iyo lunkii caloolxumo lagu goo lagu abuuro midna laguma tanaado sababtaasaa loo yeelaaho mugaasaan dhigay taariikhdii berigii kob duudkeedu wax iisaarow yidhi odog below ahaa maxamuud jaamaca la dhihi jiray kob duudkeedu wax iisaar waasan ciddu isku soo dhex guurtay haddaan sidaas la yeelin wiil dhashaa intuu ka tabaraawo isku hoos guur hadday ka aalaan sidaan ou cali ka maqlay uu yidhi saddex iyo labaatan sano sanadii sanadii ka ahayd aaqalo la arkaba dadku isku soo dhex guuray oo meeshoodii degan aa u horaysay saddex iyo labaatankaas isku dhex guuray hayeen dadku saasow roog doonta iyo fayoobida caloosha ah iyo waaqdhaacinka intaba uga fakari jiray fayoobida waa ka fakari jireen waaqdhaacinka waa ka fakari jireen ninka duceeyahaya waa ka fakari jireen meesha lagu alla baryaayo waa ka fakari jireen marka ay yimaadiinna istakfurow كان استغفروا قال مرعي كلاته استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله يقول لها أنا أكل وهماش النفو كليه هاي أجي ساكم أوحهم وضح سبل الجلاسلان إلهي أقتلناه وحي بإيان وأقيه سلان إلهي أقتلناه استغفر الله مساسا ساكل ولا دليه ما يريد haatan istigfaartuna saasay ahayd foobdoontuna saasay ahayd qolo la arkabana siyay u yaqaaniin waxaasay oon isku raacsanaa jiray dadku xoolaha lagu alla maryaayo xoola la huba inay ahaadaan ninka laga qaadayaana nin la huba inuu ahaadaa ninka duceeyahayaana nin la huba inuu ahaadaa waktigaasna ummadda joogtaa ay isu calool furtaa oy ictiqaadsan yihiin haddaan intaas la helin inaan alla barigoodii waxba ka ansixin balse kalaa iiga dambayhaye eh sidii kaloo loo maaxdaba caliga waa aan kugu soo naqaye intaasaa haatan igu soo casiisa
waa lagu soo dhiibayaa bal haddee sheekh abuubow nagu sagooti waxaad noo hayso
waa mahadsantahay caliyow haa ee, mowduuc maanta aan ku hadlayno roobdoonkii roobdoonka haddii aniga waxaan kuma taataabto dhinacan ee, beeraaleyda ama koonfur ha ahaato roobdoonka waa raggii hore si u sheegay soomaali kor iyadoo yani waa qof isa tahay yani oo isku mid tahay ee, ee, dhaqanaa iska jira dhaqankan aqaan roobdoonka horta waa banaankaa la baxaa waxaa la fadhiisanaya gu banaan banaan bax baa la samaynaya banaanka intii loo bixin gob aa soo aruuraan gobta waxaa la yidhaha yani ee, duqowda ninkii magaaladaas u madaxa ahaay yaa amar bixinaa culimmadii isku yeeraa culimmadii aa tashinaysa markaas naadi aa la samaynaa naadi waa la naadinaa waxaa la naadinaa duqowdii culimmadii duqowda iyo culimmada iyo yar iyo weyn nin iyo naag iyo ilmaha kulli banaanka lasoo baxo yoom fulan naadis baa la suubanayo nin baa u go'to magaalada oo wax naadinayo oo buun haysto markii amar soo baxo oo ninkaas naadinayo ninkaasaa buunka soo qaadana aan la amraa habeenkii usaa wareegayo waxaa dhahaa naadida waxay tahay oo buunkuna oo haysto waxaa afkiis ka hadlaa waxaa dhahaa liiwaanow nabadgeliya ayaa jirto waxaad ogaataan maalin fulaan sacadaas banaankaa loo soo baxaa culimmadii amarkooda waaye ninkii madaxa oo beriska madaxa ahaaye iyo culimmadii amarkooda weeye iyo oo duqowdii duq iyo doob naag iyo nin dhal iyo dhidahow ala soo baxo yoom fulaan waktigaas ayaa ku naadiyaa liibaano nabadgeliya markaas haddii lagu wada maqlo maalintii haddii la gaaro waktigii oo soo sheegay qofka naadiyey buuna haddana yeeridaa maalintaas banaankaa loo soo baxo ilmaha iyo naag dhanba lasoo dhaafay culimmadii banaankaa la tagaa beeraha waa laisku tilmaamaa beerahaas oo la taga